Ustad Yuusuf Sheekh Bashir Diine oo ah bare iyo khabiir dhanka waxbarashada ah ayaa si qoto dheer uga hadlay sida ay tiknoolajiyada casriga ah u bedeshay habka waxbarashada ee maanta wuxuuna xusay in isbeddelka tiknoolajiyadu uu horseeday horumar weyn oo dhinaca waxbarashada ah Macalin Yuusuf ayaa carabka ku adkeeyay in ardayda maanta si fudud ku heli karaan ilaa aqooneedyo badan sida buugaagta dhijitaalka ah duruus online ah iyo fiidiyowyada waxbarasho taasoo wax weyn ka bedeshay habkii dhaqanka ahaa ee waxbarashada tiknoolajiyada runtii maanta casriga ah nidaamka waxbarashada ardayga in badan badan ayay ka bedeshay waxaana ka mid ah helidda macluumaadka ardayda hadda waxbarashada marka loo fiiriyo macnaha markii hore waxay ahayd ardayga in uu raadiyo macluumaad ku saabsan waxbarashadiisa inay ku qaadato waqti fara badan laakiin maanta si uu maaragtay macluumaadka ku saabsan waxa uu baranayo topiga markaas uu maaragtay uu falanqeynayo ama baxsiga loo diray inuu si fudud u heli karo arrinkaas waxaa ka caawiyey micnaha tiknoolajiyada sidoo kale habka waxbarashada oo noqday personalized learning macnaha qofka inuu maaragtay si shakhsiyan ah inuu gudi karo asiga macnaha inuu isku waxbari karo kale waxaa aad iyo aad qayb uga ah tiknoolajiyada saameynta ay ku leedahay nidaamka waxbarashada ayay ka mid tahay iyo sidoo kale isdhexgalka isgaarsiinta iyo sidoo kale nidaamkii waxbarashada macnaha markaan sidaas ku leeyahay isgaarsiinta waxay sameyneysaa oo tiknoolajiyadeed kowac maaragtay aad iyo aad u balaaran ayay sameyneysaa waxaana ka mid ah in badan waxaan aragnaa distance learning wax la yiraahdo fogaan barasho macnaha qofka asigoo gurigiisa jooga ayaa wuxuu awoodi karaa inuu qaato xiisooyin kala duwan inuu jaamacad dhameeyo inuu daraaseeyo casharo kala duwan asigoo gurigiisa jooga si online ah wixii loo barayaa maaragtay waxaa ka mid ah nidaamka lagu qaato darsi fogaanka lagu qaato waxaa kamid ah classroom google classroom aa kamid ah zoom aa kamid ah microsoft teams aa kamid ah marka isgaarsiinta teknolojiyadeed aad iyo aad ay wax ugu bedeshay nidaamka waxbarasho ee ardayga si weyn ay wax ugu bedeshay waxaa kaloo kamid ah marka loo fiiriyo kobaca kartida farsamada ee ardayga macnaha waxaa arkeysaa maanta arday baranayo kuliyad gaar ah haddana si gaar ah usii baranayo wixii maaragtay hoos imaanayey xirfado kuliyaddaas macnaha waxay kutusaysaa shalay haddii la dhihi jiray meel hebel oo keliya loo raarsanaa ama goob hebela loo raarsanaa waxbarasho hebel maanta ma jirto qofka inuu wax barto waxaa keliya ka xigto waxa waaye inuu helo teknolojiyadaha u dambeeyey iyo sidoo kale inuu fahmo isticmaalkooda wixii intaa ka dambeeyo way u fududahay maaragtay inuu wax badan daraaseeyo marka isbeddel aad iyo aad weyn ayay ku leedahay oo intaas aan soo sheegay iyo in kaloo kasii badan tiknoolajiyada casriga ah waxa ay waxbarashada ka dhigtay mid sahlan oo la jaanqaadaysa baahiyaha ardayda iyo macalimiinta